maamul goboleedka galmudug ee soomaaliya ayaa cambaareeyey heshiis ay maalintii shalay magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland ku wada saxiixdeen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo v o a la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisu uu cambaaraynayo heshiiskaasi isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn islamarkaana uu yahay mid la doonayo in laysaga horkeeno bulshada ku dhaqan deegaanadaasi cabdi qaybdiid waxa kale oo v o a u sheegay in ay xidhiidhkii u jareen xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed caashe ibraahim aadan caashe cuud oo washington ku sugan ayaa khadka telefoonka kula hadashay cabdi qaybdiid islamarkaana faahfaahin ayuu ka siiyey waxa uu ku dhalisan yahay heshiiskaasi heshiiskaasi horta guud ahaan markii dhowri labiiyo tobanka qodob guud ahaan loo eego runtii waxaan u arkahayaa inuusan ahayn wax maaragtay dastuurka waafaqsan intiisa badan yani wuxuu ahaa wax iska hor imaanaya isagoo dhan gaar ahaan markaan fiirino qodobada qaarkood oo ah awood aysan lahayn prime ministerka iyo puntland midna inay iyagu qaybiyaan xuduudo ay sameeyaan oo qabiil ah ama degmooyin inay kala jaraan anigu waxaan umalaynayaa shaqada prime ministerka iyo waftiga la socda midna ma lahayn heshiiska lagu gaaray garowe muxuu ka yiri arrimaha aad ka hadasheen sida xuduudahan la qaybinayo oo kale waxyaabaha adinku aad sida gaarkaa u qoonsateen ee aada isleedihiin sharci ahaan sax maaha maxaa ka mid a marka ugu horeysa dastuurka iyo nidaamka dalkan dowladda waa nidaam dadka soomaaliyeed ama maamulkaa ku jiro ama yuu ku jirin wixii qaladaho la gelahayo qof waliba waa arkaya waxaa si gaara anaga noo taabanaya kala qaybinta maamulkii labadii gobol ee gobolka mudug iyo galgaduud oo soddonkii bishii toddobaad halkaan dawladdu ay goobjoog ka ahayd prime ministerka iyo madaxweynaha iyo bulshada caalamka ay ku saxiixeen in maamulkaas hal maamul gobol loo sameeyo ayaa intii halkaa joogtay macal bulshadii caalamka iyo prime ministerkii iyo kuwii saxiixa qaarkood oo xukuumadda ka mid ah ayaa xagga tegaya iyaguna mar kale wax kaloo kasoo horjeeda heshiiskii hore loo gaaray ayay saxiixeen marka arrimahaas wey anagu arrimaha aanu ka hadlaynay oo aanu u arkaynay arrin keenaysa iska horkeen iyo dhibaato cusub ee soomaaliya oo yani mar haddii la dhowri waaye wixii la dhigto nidaam ah dadka ka dhexeeyay waa garta cabdiqaybdiid waxaa nagu maqaalo ah in heshiiskii shalay lagu gaaray garowe qodobada ka mida ee sida gaarka adinka idiin quseyn kara inay ka mid tahay in gobolka mudug dhinaca koofureed iyo galgaduud la israaciyo dhinaca waqooyi markii horeba ka tirsanaa puntlandna uu sidaa puntland ku raaco ma taasa adinku diidantihinka maamul ahaan waa diidannahay waayo waxaan ku diidannahay cidda waxaan samaynaysaa marka hore dadka kala qaybinaysa oo kala farfaraysa gobol mudug la yihaahdo marka la qaybinayo waxa weeye waxaa iskale guddiga xuduudaha ee federaalismka ayaa xuduud iyo samayn iyo kala qaybin ayaa kuwa weeye kuwa sida laysku raacayo iyadoo lala tashanayo bulshada deegaanada ama dadka soomaaliyeed laakiin hadda waxaa yimid prime ministerka xukuumaddu inuu dalkii u kala qaybinayo xuduudo qabiil ah oo uu leeyahay ree hebelna xagga ha raacin ree hebelna xagga ha raacin mudane cabdiqaybdiid haddaad dhinac ka fiiriso gobolka mudug oo kale haddaan soo qaadna gaar ahaan magaalada gaalkacyo kale markii horeba labay u qaybsanayd dhinaca adinku aad maamushaan iyo dhinaca puntland xigtay haddii haddana sidaa uun lagu sii fariisiiyo oo sidaa uun lagu heshiiyo maxaa ku jaban waxaa ku jaban horta yaa xaqule inuu waxaan saa u fariis anagu kaalkacyo hadda ma derbigii baarefaan ka dhisa baaraan ka dhisayna termalka oo kale iyaan ka dhisaynaa maya waa hal magaalo dad baa wada degan iyagay ka falantaa hadda waxaa lagu dhawaaqay dawladdii federaalku shirkii iyadoo ay alaabushay waxay ku dhawaaqday labadii gobol waa yacni inay maamul wada samaystaan waxaa marka la rabaa arrintaa in la sugo dadka goboladaasi dhexe ku dhaqan iyagaa la rabaa inay ama isdiidaan ama israacaan laakiin in cid kale intay timaado iyadu xuduudo qabiil ama deelo u eg in la sameeyo middani waxay keenaysaa dhibaato cusub oo soomaaliya maaragtay ay u horseedayso haddii la diiday in la midnimadii iyo dadka soomaaliyeed inuu waxwada yeesho in maamul la isugu yimaado waxaasi dhibaatadeeday dabada ku wataan waxaad ii sheegtaa sharciga federaalka markaad fiiriso amaba dastuurka hadda soomaaliya loo dejiyey muxuu ka qabaa in hal gobol laba loo kala qaybiyo oo laba maamul goboleed ay kala raacaan sharcigu wuxuu ka qabaa horta marka ugu horeysa in la sameeyo commissionkan oo xuduudaha federalismka ay yeelanayaan maamulada xuduudaha ay yeelanayaan guddigii lamama magacaabin asagii lamaba dhalin oo dastuurka dastuuriyan la raba in la sameeyo maba samaysnaa marka cidna xaq uma leh dadku siday rabaan hadda iyo anagu matalan haddii dad reer puntland ka midi ay diidan yahay maamulkan labada gobol inay soo raacaan hadday diidan yihiin dee la khasmi khasab ma ahan xoog ku raaca ma ahan deegaanay degan yihiinna cidi xoogi mayso dadku waa wada dhashay waa ehel weeye waa la wada degan yahay markii la wada hadlo iyagaa iskale habka ay isku raacayaan iyo dhinac ay raacayaan laakiin sideedaba in gobol laba loo dhigo ma qabaa dastuurka federaalka ma qabaa in gobol laba loo dhigo oo dhinac oo dhinacba meel raaco meel dastuurka ay uga taali ma jirto dastuurka meel ay uga taal gobol labaha loo qaybiya annagu ma hayno arrintaas ayadaahay waxaa la weydiinayaa meesha uu ku soo arkay ra-iisul wasaaraha cabdiweli sheekh axmed baa la weydiinayaa laakiin dhinac kale haddaad ka fiiriso cabdi qaybdiid haddii la yidri mudug labaha loo dhigo oo dhinaca koofureed ilaa iyo gobolada dhexe ha israacaan oo maamul goboleed ha noqdaan oo ilaa iyo ceel dheer laga yaabo inaad gaartaan soo taasi lagama yaabo in idin siinaysaba in aad noqotaan maamul goboleed baaxad leh amaaba ka mid noqotaan maamul goboleedyada markaasi dalka uu yeelanaya kuwa ugu waaweyn markaad dhinac kale ka fiiriso saddex gobol ama afar gobol oo soomaalida hadda la sheegaa waa ka wenyaha laakiin mushkiladdu ma aha dhul weyn iyo dhul yar ma aha mushkiladdu waxa weye waa principle waa waxa weeye waa sharci weeye arrin arrin sharci weeye ma ahan ma ahan dhulku inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay midna ma ahan annagu heshiiskaas ciddii saxiixday hadday tahay xukuumadda ka socotay ama bulshada caalamka ay tahay waxaan baaraynaynaa eed baan dusha uga tuuraynaa waa isku dir iyo isku horkeen iyo colaad hurin ay wadaan bulshada caalamku weeye saasaanu annagu u dhignay saasaana u leenay mana qarinayno inay dhibaato ka shaqaynayaan kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan caashacuud